bismi illaahi araxmaan iraxiim assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu halkani waa rediyo muqdisho oo codka jamhuuriyadda soomaaliya aniguna waa cabaas maxamed faarax kusoo dhowaada warkii oo kooban madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka ah ayaa gaaray magaalada kambaalla kadib markii uu casuumaad ka helay dhiggiisa dalka uganda xildhibaano ka tirsan golaha shacabka iyo kan aqalka sare ayaa kormeer ay ku qiimeynayeen amniga ku tegay isgoosyada ay ku sugan yihiin ciidamada xasilinta amniga magaalada muqdisho ra-iisul wasaaraha xukuumadda federaalka ah ee soomaaliya ayaa maanta ka qayb galay kulan looga hadlayay xaqiijinta amniga caasimadda waxauna kulanka uu la yeeshay saraakiisha laamaha ammaanka iyo maamulka gobolka banaadir afar iyo toban qof oo ka mid ah dadkii ku dhaawacmay qaraxyadii ka dhacay magaalada muqdisho iyo gobollada dalka ayaa loo qaaday dalka sacuudi carabiya maxkamadda ciidamada qalabka sida ayaa xukun dil iyo xabsi daa'in ku riday saddex eedaysane oo la haystay dilkii mid ka mid ah culamaauddiinka magaalada baydhabo shacabka magaalada muqdisho ayaa diyaargarowgii ugu dambeeyey ugu jira munaasabadda ciidulfitriga oo ka harsan maalmo qura intaasi waxay ahaayeen dhegaystayaal qodobadii warkeenna ugu door karoona haatanna kusoo dhowaada isagii oo fidsan madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka ee soomaaliya ayaa gaaray magaalada kambaalla markii uu casumaad ka helay dhiggiisa dalka uganda war umuurtaasi ku saabsan waxaa inoo faahfaahinaya waryaheenna maxamed cali axmed rooraaye booqashada madaxweynaha jamhuuriyadda federaalk soomaaliya mudane maxamed cabdulaahi farmaajo iyo wafdigu uu hogaaminayo ay ku gaareen magaalada kambaala ee waddanka uganda ayaa ka dambeysay kadib markii casuumaad rasmiya uu ka helay dhiggiisa waddanka uganda yuweri museveni madaxweynahii wafdiga la socda oo booqashadooda ay qaadan doonto muddo laba cisho ah ayaa inta uu ku sugan yahay uganda waxa uu kulan la qaadan doonaa dhiggiisa dalka uganda yuweri museveni oo ay ka wada hadli doonaan arrimo badan oo ay ka mid tahay xoojinta xiriirka labada dal iyo sidii la ysaga kaashan lahaa la dagaalanka kooxaha argagixisada madaxweynaha dowladda federaalk soomaaliya maxamed cabdulaahi farmaajo ayaa socdaalka uu ku tegay dalka uganda waxa ay qayb ka tahay dadaalada dowladda ay ku xoojinayso xiriirka saaxiibtinimo ee gobolka iyo sidii hal meel looga soo wada jeesan lahaa argagixisada dhibaatada ku haysa shacabka
mahadsanid rooraye xildhibaano ka tirsan golaha shacabka ee kan aqalka sare ayaa kormeer ay ku qiimeynayeen amniga ku tegay isgoosyada ay ku sugan yihiin ciidamada xasilinta amniga ee magaalada muqdisho cabdulaahi axmed kulmiye ayaa warkaasi inoo faahfaahinaya booqashadan ayay ku tageen qaar ka mid ah isgoosyada degmooyinka gobolka banaadir ayaa ciidamada xasilinta caasimada ka wadan howlaha lagu sugayo ammaanka guud ee magaalada xildhibaanadan ka tirsan aqalka sare dalka iyo golaha shacabka ayaa ahayd dhiirigelintai moraaliska ciidanka hariyo maalin u taagan sugidda ammaanka si ay bulshada ugu noolaan amni isgoosyada ay booqdeen ayaa waxaa ka mid ah albaraka calekamiin barwax labadhagax fagax afar darjiino xarriyaale siinaay jidmareexaan sanca iyo holwadaag ee degmooyin gobolkan banaadir xildhibaanadan ayaa dadweynaha ku nool goobaha ay booqdeen kula shaaheen meel maqaayid ah ayagoona ka warhaysay baahida shacabka maadaama ay matalaan shacabka iyo siday ugula qayb qaadan lahaayeen shacabka inay la shaqeeyaan ciidamada ammaanka ee ku holan xasilinta caasimadda xildhibaanadan ayaa kala ahaa xildhibaan axmed maxamuud sheekh dhegaweyne xildhibaana samiire xasan cabdulle sanatar jawaahir axmed cilmi xildhibaan maxamed xuseen isaaq waxayna islamarkaana xildhibaanada kale iyo madaxda dalka ka codsadeen inay ka qayb qaataan dhiirigelinta iyo moraaliska ciidamada xasilinta caasimadda ee ku holan sugidda ammaanka iyo sidii ciidamada ugu guulaysan lahaayeen kooxda nabaddiidka ee cadaystay daadinta dhiigga shacabka soomaaliyeed markii soo gabagaboobay booqashadan ay ku tageen xildhibaanadan isgoosyada degmooyinka gobolka banaadir ay ciidamada xasilinta caasimadda ka wadaan sugidda ammaanka guud ee magaalada ayay isgoyska holwadaag kula hadleen warbaahinta qaranka soomaaliyeed goob walba aan istaagno shacabku way nagu soo yaacayeen runtii aad iyo aad ayay baahi weyn ayay u jirtaa inay dowladdooda ay arkaan marka sidaas sidaa darteed waxaan aan caawa laga bilaabo waxaan annaga go'aansannay ama qorshaha wadna waxaa ka mid ah inaan degmooyinkao dhan xarumo aan gobol aan kula kulanno dadweynaha oon kula shirin inaan yeelanno waana la shaqaynaynaa ciidamadeenna waxaan joognaa isgoyska howlwadaag ee bakaaraha annagoo kormeer ku soo marnay dhammaan magaalada oo dhan oo ku kuurgelayna siday u socdaan howlahan amniga waxaan hambalyihii boogaadin u diraynaa ciidamada qalabka sido sida wanaagsan oo ay magaalada uga howlgaleen oo dhammaan ay u adkeeyeen amniga oo ay uga gacan sarreeyeen kooxda ugusaha kooxda ugus oo hadda muxuu ahaa taladeeda ay ku soo hartay inay shacabka gumaado runtii waxaan aad iyo aad ugu faraxsan lahay sida maaragtay ammaanka uu yahay maanta iyo sidii uu ahaan jiray markaan isku fiirino waxaan ku faraxsan lahay caawa sida uu yahay ammaanka aan soo indhahana ku soo aragnay waxaan rabnaa inaan halkaan uga dirno hambalyo iyo bogaadin ciidamada qalabka sida waxaan ka codsanayaa magaranaysaa xukuumadda madaxweynaha iyo ra-iisul wasaaraha in ciidamada xuquuqdoodii loo dhammaystiro si magaranaysaa nabadgelyadu ay isu sugnaato waxaan kaloo muxuu ahay u soo jeedinayaa xukuumadda guud ahaan labada aqal in la garab galo ciidamada saraakiisha ciidamada ay la kulmeen xildhibaanadan ayaa waxaa ka muuqatay dareen farxadeed iyo kalsooni ay ku gudan karaan waajibaadkooda shaqo ayadoo ciidamada ammaanka si taxadar iyo feegnaan ku dhexan ay u baareeyeen isa socodka dadka iyo gaadiidka taasoo looga gol leeyahay togo falalka amni darada cabdulaahi axmed kulmiye warbaahinta qaranka soomaaliyeed magaalada muqdisho
ra-iisul wasaaraha xukuumadda federaalka ah ee soomaaliya ayaa maanta ka qayb galay kulan looga hadlayay xaqiijinta ammaanka caasimadda waxauna la yeeshay saraakiisha laamaha ammaanka iyo maamulka gobolka banaadir nuur saciid tahliil ayaa warkaasi inoo faahfaahinaya kulankan oo looga hadlay arrimo dhowr ah oo ay ka mid ahaayeen amniga caasimadda nadaafadda u diyaargarowga munaasabadda ciidulfidriga iyo sidoo kale qabanqaabada munaasabadda loogu dabaaldegayaa maalmaha xorriyadda soomaaliya ee lix iyo labaatanka juun iyo kowda julaayo ra-iisul wasaaraha xukuumadda federaalk soomaaliya mudane xasan cali kheyre ayaa maanta shir guddoominayey kulankan iyadoo ay goobjoog ka ahaayeen guddoomiyaha gobolka banaadir ahna duqa magaalada muqdisho mudane taabid cabdi maxamed guddoomiye ku-xigeenada gobolka banaadir xogayaha guud ee gobolka banaadir subayde maxamed mukhtaar iyo guddoomiyaasha toddobiiyo tobanka degme ee gobolka banaadir duqa magaalada muqdisho ayaa ugu horeyn kulanka uga warbixiyey ra-iisul wasaaraha soomaaliya mudane xasan cali kheyre isagoo sheegay in maamulka gobolka banaadir uu ku hoolan yahay sidii caasimadda ay uga muuqan lahayd astaamaha ciidda iyo sidoo kale maalmaha xuriyadda islamarkaana uu maamulku diyaariyey qorshayaal ku aadan munaasabadahaasi nagu soo aadan kulanka marka uu soo dhammaaday ayaa waxaa warbaahinta qaranka la hadlay guddoomiye ku-xigeenka maamulka iyo maaliyadda ee gobolka banaadir maluuka dheere cabduqaadir dheere kulankii maanta wuxuu ahaa kulankeeni toddobaadlaha ahaa ee gudoonka gobolka banaadir hase ahaatee kulamadii hore wuu ka duwanaa kulanka maanta sababtoo ah waxaa noogala soo qaybgalay ra-iisul wasaare xasan cali kheyre oo shirka maanta qaarkiis inteeda badan noo gudoominayay shirka maanta diiradda waxaan ku saaraynay amniga sida aada la socoto dhacdadii xanuunka badneyd shalay ay ka dhacday degmada wadajir iyo in aysan dhicin dhacdadaas oo kale iyo sida loogu hortegi lahaa ayaan maanta aad iyo aad aan u falanqaynay aan aga hadalnay ra-iisul wasaaraha iyo guddoonka gobolka banaadir ha waa looga hadlay munaasabada ciidda sidaa la socoto maalmo yar ayaa ka haray gobolka banaadir aad buu iskugu diyaarinaya arintaas in magaalada ay dareento inay ciid tahay in magaalada la arko nolol inay jirto in dhammaan ummadda soomaaliyeed ay u dabaaldegaan maalintaaseeto gobolka waxyaala qorshooyin badan buu diyaariyay sida nalalka jidadka in maxaa dhahaa la daaro in maxaa la dhahaa ay ka muuqato magaalada inay ciid tahay oo maalin farxadeed tahay waad arki doontaan maraba inaan ka hordhaco laakiin wax muuqda baa arki doontaan labada beri soo socota haddii ilaahay idmo ra-iisul wasaaraha wuxuu magacaabay guddi heer qaran guddigaas oo annagana aan ka nahay gobolka banaadir xubin shaqooyin badanaa socdo iyo abaabul sidii maalintaas loogu dawaaldegi lahaa kolley arintaas waxaa noo xilsaaran guddoomiye ku-xigeenka arrimaha bulshada guddoomiye eric warbixintana maanta uu naga siiyey guddiga uu shaqeynayaa way kulmaan ayagaa la imaan doona barnaamijkii loogu talagalay maalmaha xorriyadda ee soomaaliya nuur saciid taaliil raadio iyo tv-ga qaranka soomaaliyeed magaalada muqdisho
afar iyo toban qof oo ka mid ah dadkii ku dhaawacmay qaraxyadii ka dhacay magaalada muqdisho iyo gobollada dalka ayaa loo qaaday dalka sacuudiga cali axmed sheekh ayaa warkaasi inoo faahfaahinaya
bukaanadan oo tiradoodu ay ahayd afar iyo toban qof oo qaba dhaawacyo kasoo gaaray qaraxyo ka dhacay magaalada muqdisho iyo sidoo kale qaar ka mid ah gobolada dalka ayaa loo qaaday boqortooyada dalka sacuudiga si xaaladooda caafimaad loogu soo daweeyo dadkan oo qof ka mida ay ahayd haweeney ayaa dhakhaatiirta soomaaliyeed waxa ay caddeeyeen in xaaladooda caafimaad aan dalka gudihiisa waxba looga qaban karin doctor maxamed yuusuf agaasimaha guud ee isbitaalka madiina sidoo kalena xubin ka ah guddiga uu ra-iisul wasaaraha uu xil saaray soo xulista bukaanadan ayaa sheegay in dadkan xaaladooda caafimaad dalka gudihiisa wax looga qaban waayey taasna ay kaliftay in loo raadiyo in dalka dibaddiisa loo qaado madiina waxaa ila joogo guddi oo yani laga soo magacaabay ra-iisul wasaaraha ee, in aan soo wada xulno bukaano oo aan markii aan baaritaano ku soo bannay oo aan aragnay kulligooda say u badan yihiin horta waa qarax iyo xabad aana dalka lagu daaweyn karin nasiib dadki waa soo aroorinay mudday isbitaalka jiifeen maanta waa la qaadaa waxaa loo qaadayaa dowladda dalka sacuudiga sacuudi arabiya loo qaadayaa Eh, waa la soo daaweynaa arrintaasitu waxa waaye arrin oo aan ku faraxsannahay bukaanadii in la qaado oo la daaweeyo laakiin isla markaasna culayskeeda nagu hayso oo ah in mataqaanaa mar kasto ay jiraan dhaawacyo aana dalka lagu daaweyn karin
afar iyo tobankan qof ayaa loo qaaday dalka boqortooyada sacuudiga si loogu soo daaweeyo waxaana dadka niyadooda ay ahayd mid aada u wanaagsan xasan aadan maxamed iyo sidoo kale abuukar cabdi warsame waxa ay ka mid yihiin dadka loo qaadayo dalka sacuudiga si loogu soo daaweeyo waxaana ay si weyn uga mahad celiyeen madaxweynaha dowladda soomaaliya maxamed cabdulaahi maxamed farmaajo iyo sidoo kale ra-iisul wasaaraha xukuumadda xasan cali kheyre kuwaas oo xil iska saaray sidii dadkan loogu heli lahaa gargaar caafimaad ah oo dalka dibaddiisa ah hambalyo iyo bogaadin waxaan u soo jeedihaa dowladda madaxweyne farmaajo uu hormuud ka yahay iyo ra-iisul wasaare khayri maadaaman ayna dar yeeleen noo fidiyeen caawimaad caafimaad aad iyo aad ay ugu mahadsan yihiin shacabka dowladda waxaan leenahay hala taageero hambalyo hambalyo waxaan ku dhaawacma muqdisho alxamdulilah hadda niyaddiidu waa saliim waxaan hela daryeel caafimaadaa lay wadaa in ilaahay nagu soo guuleeyana waxaan hadda iskale uga mahadhaynaa ilaahay waan ka sukoow madaxweyne maxamed cabdulaahi farmaajo iyo ra-iisul wasaare khayri qarax ka dhacay degmada wadajir ee gaar ahaan kaawgaday oo maalintii la doortay dowladda hadda jirto maalintii ugu horreysay qaraxii magaalada muqdisho ka dhacay ayaan ku dhaawacmay adiga afar bilood oo isbitaalkan aan ku jiray Ee, maalintaas oo dhacmay habeenkan waxaa noo yimid madaxweynaha ballanqaad noo sameeyey alxamdulilah rabbil caalamiin ballanqaadkeena intaanan sugayna rajadiyaan ku jiifnay Ee, rajadii maanta annagoo guryahan jiifaa nala soo wacay nala qadariyey sidii awgeedaan ku nimid alxamdulilah rabbil caalamiin Ee, sidii aan noola waqaad rabaa dowlad noo gurmuday iyo dowladdayna oo kaal weyn qaadatay waa umahad celinaa dalka wax loogama qaban karo dibadda wax lagaga qaban karaa layidhi oona dalka doctor maxamed yuusuf agaasimaha guud ee isbitaalka madiina ayaa tilmaamay in dhowaan laga kaaftoomayo dhaawacyada halista ah ee dalka gudihiisa aanan wax looga qaban karin iyada oo la keenayo qalab casri ah taa oo garab ay ku siinayso dowladda soomaaliya dowladda boqortooyada sacuudiga oo dadkan loo qaaday ayaa ka mid ah dowladaha sida weyn saaxiibku u ah dowladda soomaaliya waxaana ilaa iyo dhowr jeer oo hore loo qaaday dalkaasi askar iyo dad kale oo shacab ah oo dalka gudihiisa oo dalka gudihii oo magaalada muqdisho xaaladooda caafimaad wax looga qaban waayey cali axmed sheekh raadiyo muqdisho
maxkamadda ciidamada qalabka sida ayaa xukun dil iyo xabsi daa'in ku riday saddex eedaysani oo loo hoystay dilka mid ka mid ah culamaa udiinka magaalada baydhabo wariyaheena magaalada baydhabo ayaa warkaani noo soo diray waana siraaji sheekh isaaq goobta xukunka maxkamadda uu ka dhacay ayaa ahayd goobtii lagu dilay marxuumka iyada oona ay ku sugnaayeen kusimaha madaxweynaha maamulka koonfur galbeed soomaaliya ahna wasiirka wasaaradda hubka dhigista dhagaacilinta maleeshiyaadka iyo tababarada ciidanka mudane xasan xuseen maxamed eelay iyo sidoo kale saraakiil ciidan maxamed aadan cali oo ku magac dheer borow oo ahaa ninka toogtay marxuumka ayaa lagu xukumay dil toogashaa halka soomow cali aadan oo ku magac dheer ilka ase iyo xasan cabdulaahi ibraahim oo ku magac dheer qoorgaab lagu xukumay habsidaayin waxaana xukunka maxkamadda ku dhawaaqaya gudoomiyaha maxkamadda darajada koowaad ee ciidamada qalabka sida ee soomaaliya gaashaanla sare xasan cali nuur shuute
dood dheer kadib maxkamaddu markay aragtay qiraalka eedaysane maxamed aadan cali boorow uu ka hor qirtay garsoorka ciidanka qalabka sida hortiisa kuna caddeeyey in uu ka tirsan yahay ururka al-shabaab islamarkaana uu laba xabad ku dhiftay sheikh madeer madgaab aliyow oo ku jira salaada taraawiixda dilkaasna ay gacan ku siiyeen eedaysanayaasha labaad iyo saddexaad gurigiisana laga soo qaaday bistooladii uu falka ku geystay iyo hal bambo oo efon ah markay aragtay maxkamaddu qiraalka eedaysane soomow cali aadan ilka case uu ka hor qirtay garsoorka ciidanka hortiisa kuna caddeeyey in uu ka tirsan yahay ururka al-shabaab islamarkaana lagu soo qabtay bistoolad makaarof ah howshaasna uu gacan ku siiyey xasan cabdulaahi ibraahim koorgaab markay dhegaysatay markhaatiyaashii la hor keenay maxkamadda mid midna ay u weydiisay marag furkooda waxay maxkamadda ka hor caddeeyeen in ay soo qabteen eedaysanaha koowaad boorow uuna u sheegay inuu asaga gacantiisa ku dilay marxuumka gurigiisana ay ka soo qaadeen bistoolad makaarof ah iyo bambo efon ah sidoo kale waxay sheegeen maraggu in eedaysanaha labaad ilka case ay ka soo qaadeen gurigiisa hal bastoolad oo makaarof ah waxay sheegeen maraggu in labada eedaysane ay u sheegeen in uu la shaqaynayo eedaysanaha saddexaad qoorgaab una qaabilsan yahay inuu soo sahmiyo qofka la dilaayo asagana uu soo sahmiyey sheekh madeer madgaab si loo dilo markay aragtay dembi muujinta la hor keenay maxkamadda horteeda oo ay ka mid tahay cadeymaha laga qoray markhaatiyaasha khiraalka laga qoray eedaysanaha koowaad iyo labaad laba bistoolo oo ah nooca makaaroofta hal bambo oo efon ah marka ay dhegaysatay maxkamadda dooddii u dhexaysay dhinacyada xeereelinta ciidamada qalabka sida iyo qareenka difaacaya eedaysanaha sidaa darteed maxkamadda waxaa u caddaatay in saddexda eedaysane ay yihiin dembeelayaal galay dembiyada lagu soo oogay waxayna ku kala xukuntay kow maxamed aadan cali boorow waxay ku xukuntay dil toogasho ah oo ah khisaasta marxuum sheekh madeer madgaab aliyow labo soomow cali aadan ilka case xasan cabdulaahi ibraahim koorgaab waxay ku wada xukuntay xabsi daa'in ciddii aan ku qanacsanayn xukunka maxkamadda waxaa u furan racfaan wabilaahi towfiiq
warbaahinta qaranka soomaaliya baydhabo
shacabka magaalada muqdisho ayaa u diyaargaroowaya diyaargarowgii ugu dambeeyey munaasabadda ciidulfidriga oo ka harsan maalmo qura axmed cumar muuye ayaa warbixintan inooga diyaariyey diyaargarowga ciidulfidriga
iyadoo maalmo kooban ay naga xigto munaasabadda ciidulfidriga ayaa waxaa suuqyada magaalada muqdisho ka jira dhaqdhaqaaqyadii ugu dambeeyey dadka ay kaga tukaamaysanayaan suuqyada magaalada muqdisho suuqyada uu saxmadda badan uu ka jira ayaa waxaa ka mid ah suuqyada xamarweyne bakaaraha suuqbacaad iyo kuwo kale halkan waa bartamaha suuqa degmada xamarweyne ee magaalada muqdisho waxaa ka jira mashquul aad u badan oo ku saabsan u diyaargarowga munaasabadda ciidulfidriga oo maalmo qura ay naga xigto waxaana ka tukaamaysanaya haween oo ay carruurtooda ay la socdaan kuwaas u iibinaya dharka ciidda iyo dhallinyaro oo iyaguna iibsanaya dharka oo diyaargarow ku jira sidoo kale goobaha uu mashquulka ka jira ayaa ah foornooyinka lagu sameeyo buskudka iyo xalwada iyo dukaamada lagu iibiyo macmacaanka maxamed cali xaaji oo ah maamulaha foornada mameta oo soo saarta buskudka iyo xalwada iyo siciid cali xasan oo ka mid ah ganacsatada iibisa macmacaanka oo dhammaan labadaasi xarbood ay ku wada yaalaan degmada xamarweyne ee gobolka banaadir oo xilligan booqanaya ay ka jireen mashquul aad u badan oo dadka qaarkood xataa meel ay fadhiistaan aysan lahayn ayaa waxa ay sheegeen in ciidihii hore ay ka duwan tahay ciidan islamarkaana dadka ay si fiican ay wax u iibsanayaan
maalmaa ciidda shaqada xoogeed maalmadaas macala soonka camal baryaa ciidda camal oo kale shaqada xoogiisa ay soon ko ilaa hadda la joogo ilaa maalinta ciidda weyn wuu soconaya aa soconaya waa gasha qaar ka mid ah ganacsatada carwooyinka ku iibisa dharka noocyadiisa kala duwan suuqa bakaaraha ayaa waxay ka warbixiyeen dhaqdhaqaaqa suuqa iyo u diyaargarowga ciidda waxaa la yidhahdaa diyaargarowga ciidda maasha allah aad iyo aad aan u diyaargarownay ciidihii hore iyo ciiddan waxaas dhihi karaa ciiddan ayaa fiican maxaa yeele dadka socodshadooda maasha allah sida wax loo kala galanayo dadka ganacsiga waxaa marba marba qaarkooda way dareemayaan sida way si ilbaxayaan sanadkan carruurta waxaan ugu talagalnay dhar aad u wanaagsan sidaad arkaysaanba maasha allah waxaad u moodaa carruurta sanadka inay aad u faraxsan yihiin sida shaararka suwaalada farta sanadka naagaan waxba umaynayna laakiin carruurta aad ayaan ooga dhisnay meel walba ciidii horumarka raqiisa waaye sanadkan aad u qaaliya halka darsiin laba boqol oo doolar lagu soo qaadaa wax faa'iida ku jira halka shay waxaan ka raadinaa laba doolar
intaan ku sugnaa gudaha suuqa bakaaraha ayaa waxaan la kulmay dhallinyaradii iibsanaysa dharka waxayna muujiyeen in ay aad ugu faraxsan yihiin u diyaargarowga munaasabadda ciidul fidriga
haddana waxaan u taagnaa sidaan u ciisii lahayn ilmihii ugu farxin lahayn si ay maalintoodana u qaataan ayagan axmed cumar warbaahinta qaranka soomaaliyeed magaalada muqdisho
halka aad warkaasi kala socotaan waa redio muqdisho oo codka jamhuuriyadda soomaaliya warkeenna habeennimo waa naga intaa ciddii warkeenna uu seego redio muqdisho ayay kala socon karaan